Ardaydan ayaa ahaa dufcaddii labaad ee ka baxda macadka ADMU ee degmada Guriceel gobolka Galgaduud. Cali Cabdi Maxamed maamulaha macadkan ayaa ugu horeyn ka hadlay ardayda ka qalin jibisay macadkan.
admo waa kuma admo waa macad hormuud u ah waxbarashada gobolka kuna caan ah bixinta barnaamijyo tayo sare leh oo dhinacya- dhinacyada luuqadda iyo kombyuutarka ayaan gaar lana waa macad hormuud iyo horseed u ah deegaanka caawana waxaan u joognaa oo xafladeynta iyo dafcaddii labaad Een, macadku wuxuu leeyahay macallimiin khibrad u leh welibana wuxuu macadka gaar leeyahay manhaj casri ah iyo waxbarasho tayo sare leh adma institute adma ka adma ahaan marka wuxuu sumcad iyo kalsooni ku leeyahay bulshada iyo waalidiinta iyo hay-adaha kale ee waxbarashada ka shaqeeya waxa uuna leeyahay horumarinta xirfadaha dhalinyarada iyo abuurista dhanka kalena qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qayb galay ayaa bogaadin iyo hambalyo la wadaagay ardayda ka qalin bedelatay macadka admu ee degmada guriceel
waalidka waxaan leeyahay qo- waxa soomaalidu waxay dhahaan nin walba wixii uu cunow ciidamiyaa talaadaasoo midda ugu dambeeyda waalidka ardaydiinna iyo ilmaha aad dhasheen haddii aanan lacag badan aanan gelin hadhow waxba kasoo bixi maayaan ilmaha waxbarashada lacag berri inuu meel gaaro oo meel sare gaaro laga sugi maayo dugsi sare soo dhammaystay oo aan ingiriis baran oo aan luqad kala fahmin oo aan kombyuutar agoonow dhagax macallin la hor fadhiisay ataa jacadda markii lugayaadhowti luuqadaad qaateen inaan halkaas uga harin baraktiiska iga samaysaan sii joogtaysaan aan hore ugu siisa waxa soomaalidu waxay dhahaan nin walba wixii uu cunow ciidamiyaa talaadaasoo midda ugu dambeeyda waalidka ardaydiinna iyo ilmaha aad dhasheen haddii aanan lacag badan aanan gelin hadhow waxba kasoo bixi maayaan ilmaha waxbarashada lacagha loo quuro
keliya waxay sameeyeen waxaa waa aqoon ayagoo resourcigoodu yar yahay ayay waxbarashada xoogga saareen ardayda xafladda loo qabtay ayaa noqonaysa dufcaddii labaad ee barata ingiliishka iyo sidoo kale kombyuutarka ee ka qalin jibiya macadka admo ee degmada guriceel